gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed ayaa xarigga ka jaray wadada laamiga ee hormarta warshada caanaha ee ku taala degmada hodan oo dib u dhis lagu sameeyey gudoomiyaha degmada hodan cabdifitaax xayir ciise ayaa ka waramaya ahamiyadda wadadan jidkan waxaa waaye waa jidkii yaa wax badan iishee ka shaqeyday bulshada ku nool degmada mase xaafadan iisheegta leh ay ku dhibanaayeen baristaankeeda laakiin wixii ka bilowda maantay in ay mari doonaan si qurux badan oo hagaagsanaysa dhib ku mari doonin awal aaday u jajabneyd laakiin maanta wixii ka bilowda inay si dhibla'aan u mari doonaan waanu ku faraxsanaa inaa nagala soo qayb gashaa xarig jarka maantaan xarig jarayna waddadan mudana gudoomiye kusoo dhawow degmada hodan waxaan rajey doonaa inshaa allah wax badan inaan qaba doono gacantana kuna haya doonta hagaajinta waddadan duqa muqdisho ayaa kula dardaarmay bulshada in ay ka shaqeeyaan sidii ay u ilaashan lahaayeen waddada laamiga ah islamarkaana ay ka shaqeeyaan nadaafadeeda waxaan xoogga saarnay xilli duruufo badan oo kala duwan ay jiraan inaan waddadii dhisno oo maantay sidaa arkaysiin oo quruxda badan waddadii laga dhigo waxaa idin saaran mas-uuliyad haddii aad tihiin reer hodon waxaan rabnaa waddadan la dhisay oo bulshada loo dhisay oo ganacsigooda loo dhisay oo danahooda lagu fududaynaayo waxaa laydinka rabaa inaad ka ilaashataan inuu burbur dambe ku yimaado taayarro aan lagu gubin wax dhib ugee u keeni kara aan loo dhowaynin sidoo kale sidoo kale waxaa laydinka rabaa waddooyin waddadan iyo waddooyinka kale ee hodon ku yaalla iyo guud ahaan degmada hodon inay nadiif ahaato oo adinka aad ka shaqaysaan haddii nadaafadda aad ka shaqaysaan waxyeelooyinka aad ka ilaalisaan magaalada iyo iyo waddooyinkeedaba bilicda degmada aad ku dadaashiin waxay nagu dhiiri gelinaysaa meel kasta oo dhismo u baahan inaan dhisno ayay nagu dhiiri gelinaysaa waxa noo haray ma badna waa dhammaystiraynaa haddii aan leedmo kaalintiinna ayaynaan ka maarmin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed oo sidoo kale kormeeray waddada daalo oo xilligan ay dhex fadhiyaan biyo ka dhashay roobabkii ka daayay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay isku howli doonaan sidii xal loogu heli lahaa waddadan cilladdan waxa ay bilaabatay sanadka hore waxaan isku daynay inaan maamula inaan maarayno arrintaas balse dadka deegaanka oo qaarkood ayaan u bislayn maaraynta ayaa ka hor yimid hawshaas waddadii laamiga ahayd marka inay noqoto warbiyood ama meel aad mooddo webi inay tahay oo hawshii loogu talagala ay go'do ganacsigiina uu go'o annaguna aan fiirsanno midaan aqbali karno ma aha waxaan uga digayaa marka daraha danta guud horumarinta magaaladan dadka caqabadda ku ah ee ka hor imaanaya inay ka waantoobaan oo dawladdu waddooyinkan ayadaa bixisay jidka soddonka ayadaa dhistay waddo kasta guri kasta waddaa hormarta ma bixin dadku haddii dawladdu ay bixisana waxay ula jeedaa danihii dadka haddii ayaga loo dayn lahaa meelo oo basiibaha iska ahaan lahaayeen sida haddaba aad aragtiin oo basiibooyinku inaysan lahayn waddooyin la maro weligeed sidaasay iska ahaan lahayd waa maarayn dawladeed waa qorshe magaalo ee laga sii shaqeeyey oo ah mas-uuliyadda ballaaran ee dawladda saaran qayb ka mid ah sidaa darteed waxaa waajib nagu ah inaan mas-uuliyaddeenna si cad u gudanno